ismaaciilow silsiladii gobaadda way sii talax tegaysaa marba qofba ku soo noqonaya xaggee wax marayaan beryahanba waxa aada loo sugayey ninkii bilaabay yaxya oo aad marar kala duwan maqli jirtay iyadoo laleeyahay yaxya muu sidan sameeyo inantiisiibaa ka tahriibtay inanta anagu inanta waxaas ku sameey inantana ay soo hadlay abaad leedaa marka waxbuu la aamusan marka inantii lafteedu waa ti marar kala duwan soo gabayday waa gartay oo tidhi saxarahan jooga ilmadan gabax ka siiya waa tiiyana marka waa ti qolona leeda imika iyada qudheeda imika warkeeda horta la baadidobayan saxarii bay ka tagto ma waxay joogtaa yurub ma yurub ma Hey.
iyada qudheeda warkeeda horta laay iyada seefteedu gashay ka baxsanta waxay rabto way og tahay ha kay marka- rabtana way og tahay meesha u socotana way og marka tahay imika waxaanba ka shakiyey doomahanaan xitaa ka dhex eegay dooma- doontana leeya way degtay waad ka dhex raadinaysa qudhaada marka markii hore tan haddii la odhan lahaa mediterraneankay martay ah waxaan doonta aad baan uga wardooni lahaa laakiin waxaas leedahay meel kale ay ka baxdo waad tahay waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal barnaamijkaasi aanu faaqidaynay ee hibada iyo hal abuurka ka sokow silsilada gobaadna waxaa toddobaadkan dhegaystayaashaanu haynaa oo ku jira barnaamijka waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada gaalkacyo oo sameeyey tooshash yaryar iyo diyaarado barnaamijka waxayna la socodsiinaysa oona diyaariyey ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha la fadhiya
toddobaadkii hore silsiladda gobaad waxay inoo joogtay meel xasaasi ah waxa aad fallaadho loogu soo ganay saaxiibbadii ka soo hadlayay dalka gaar ahaan guriceel iyo hal abuurradii ku sugnaa waxaana lagu yidhi gabadh aanad geel iyo gammaan u hayn oo yurub geesteeda joogta oo nin kale qalbigeedu ku xidhan yahay wakhti ha iskaga lumin laakiin ibraahim cumar seef dheere ayaa isagu guriceel ka soo hadlay oo leh ragga gogosha fidiyo maalma golaha joogiyo kii gadaal ka yimid oo shaxda haatan soo galay dunjigin salaanguud waa inaad guddoontaan waa gogoldhigaygii gunta aanu dhaadhaco aan gadaal jalleecee geeraradan maqlaayo ragga gobolkii tiriyaan gararyaa ka muuqdo maaha garasho ruux lihi wuxuu gala ka sheegee xaajadu guracana qof isagu sursuur galay gabaahiir odlaa yaal gogoldaa warkeeda waxa raadka gooyiya xitaa aan gasiin hayn inaad gacan u fudiso oo u gargaarta mooye hagardaama waa godob gobaaday ha lagu yiri magafaha aftiisiyo adoo yaalla goobaas geyigaada soo aad alla ilhagar weeyaan balse horay usii goosh gaalada dhulkeed aad sharaftaada geed saar magafaha carruurtiis gaadiiday wataan raac ginigaada wada dhiib badda gudubsan dalaq dhehe geeridaada iibsoo u bareer god aakhiro ma wax kula gudboonba afartaa godkaan rabay ku toosii gantaalkee aangaara goobtan geediga usoo rare gotanbaag agteediyo gariig iyo sbain iyo nimanka galbeed jira gabadhay sireen oo ka xadeen garaadkoo geeri go-an dhul saxaraa gooray habeen tahay magafaha u geeyeen giddigood ka dhuunteen dammaanaha gabyaayow ninkii baadigoobiyo kala garanin caashiqay su-aal gaaban weeye qalbigii gobaadee gabankii yaxye ahaa sule looga qoray gees miyuu galabta qaybsami waxaan uga gol leeyahay inankii gabyaaye bagistaan gunteedii gooshiisu tiilow garaad yaraa ku haysee gashaantida nin kala jecel ha ka daba guclaynine goobtaad ku sugan tahay hablaha guudka loo dabay waa inaad gayaanka gabanyahu ka xulataa gobannimo ku tookhiya geeraaradaadii ma gudboona saaxiib cabdiyow garwaaqsoo gobolkaad ku nooshahay samar ruux garaadliyo rag siyaasad geli kara caaqil talada gooyiya haddii guurti laga heli dumaashidin gobaadoo gabaahiir ku suganoo gabadana ku haysooo geesigay jecleedoo guryasama ku noolaa hadba gees ka eegi gabaniya ilaa odaygiddi waan ku jecelnahay gabay kuma tidhaahdeen geesta kale maduulow ragga baakistaan galay waan garanayaayo niman gaaji haysooo gaari waaya yurub toogunna qaata weeye ka gariiga joogaa gabanyahu ku dhaamee galayuska aasha geeraara tirintiyo gamaanaan dhaqdaa iyo waxaan gadi karaa geel afgobaadsi iyo been gobaad kuma helayside waxba gabay ha soo tirin gundhigeedu wuxuu yahay yaxya inaan ma guursan guhaadii kalgacalkiiyo gocoshuu la jiifaa waagii soo guduutana hadbay gees jalleecada gobaad buu ka eegaa waxaan uga gol leeyahay waa tala guracan iyo gobaad iyo cibaare mid kastoo gumooboo gunno cayra qaatiyo odagii gabooboo gu sideetanaad jira ku jeclaaday gabar yahay waase golaha joogtay oo magafaha agtiisee inaan gacan ku siiyaa walla igu garweeyaan guryasama hargeysana farrintaadi geeyo gacan haadis ruux kale waxba kuuma gelayee geesigaad jecleed baa hadda gaari soo diray gordhow baa lagu iman waa goob ugbaad loo kana sii gudbaayee furitaanka geediga go-ya shaalkalgacalow kaa saaray guudkee miyaad kii gaboobiyo gobya nacas u siman tahay
inkasta oo ibraahim cumar seef dheere uu garnaqsigaa la yimi laakiin siciid jaamac maxamuud oo ku nool dalka norwey ayaa isagu leh gobaadey nin aan maal adduunyo haysan oo haddana kuleh iska soo noqo hadal soconaya maahee yaanu garayskaaga furfurin guud ahaan abwaanada gabayada sameeyee geyigeenna hooye iyo aasiya gunteed iyo yurub goonyaheed iyo gees weliba jooga ow salaan hooye gobonnimo gacannima ku leeran tahay anaan laba gardaymoon aan gabayga soo galo gogoshana inoo dhiga shaxda geedigeedana gudban aan sameeyo irmaan aan ku gooye marka hore balgooga geyigeenna hooyiyo gabilay harkeediiyo dooxadii garow iyo guriceel dusheediiyo gado iyo ilaa ay ragga gudaha joogaa gobaad inaysan doonayn xilkeediina uu gabay su-aal yaa balgelin kara googaalihii badaya guunyanimaan ba heli karin ma guur baa ku waajiba kalgacayl ma guuraa xasaawuhu ma goolba higso oo ma gaarba guduridu ma guuxaa mise waa gucleeyaa kalgacayl ma godinbaa oo wuu ku gooyaa gocondhiya mageedbaa oo wuu ku ganayaa guntayo ujeeddada waxaan uga golleeyahay hal abuurka gebigii guurtiyaa u noqon kara adiguna gobaadeey inkastaad goodoon tahay oo kalgacayl ku gaasiray howlaheenna gebigood waad garasho dhaantaa marna gaari baa tahay ee ninaan guunyahaynoo afgabaadsi kugu raba weliya noqo intuu dhaho ama bagisaan u soo guur gambadaada madaxiyo yuu garayska kaa furin
goobta wacdaraa ka dhacay wuxuu yidhi siciid jaamaca maxamuud nimaan guunyahaynoo afgobaadsi kugu raba gambadaada madaxiyo yuu garayskaaga furin waaw waxaa toddobaadyadanba aad loo sugayay wiilkii yaxye yeebaash oo silsiladan bilaabay oo gacalladiisii uu jeclaa ay tahriibtay waa gobaade islamarkaana ay rag badani u soo hanqal taageen gobaad oo damceen in ay isaga kala dab qaadaan ama qaarkoodba ay yidhaahdeen ninkii yaxye wuu guursaday ee annagana soo raac gobaad lafteedu farriimo badan ayay hore u soo dirtay oo yaxye ku socday halqabsiga ugu badan ee maansadu waxay ahayd koox yaxye taageere u ahayd iyo qaar ka soo horjeeday haddaba yaxye yeebaash oo hargeysa ku sugan ayaan khadka ku helay wuxuu jawaab kooban ka bixiyey farriimo badan oo loo soo diray gobaad lafteedana kamu tegin bismillaah ismaaciilo maansida magaceeda waxaa la yidhaahdaa ged kula noqod wuxuunbay ka jawaabaysaa su-aalihii iyo iyo doodii dee maansadu silsiladu ay ku socotay dadkao dhan waan u wada jawaabi kari waayey laakiin inta aan u jawaabi karaya ilaa dhowr qof bay noqdeen waxay odhanaysaa maansadu garnayl iyo gumuc iyo warmiya baas way ka guuxiye badisee gudadlaynta sheekada iyo gebi dhaclaha jaan dar u waabay geed baa soo galay mareegtee anna aan balgaaxdii gorof iyo u culaweel yartii aan gasiinkiya uga go'ay cuntiyo oon guryasama hargaysiiyo gol jannaan la joogee gacamada suudaan iyo saxaraha guntiisiiyo raggangeeyey liibiya hortayaa garnoonaqa anigoon gariif iyo gocashiyo ka wadintii abidkay galbeed iyo geyi kale u diga rogan qurba duul u gooshow qurba duul u gooshow ama guunyo lacag iyo geniyaad la kaalaya ama goosifiisiyo baasaboorka soo gada ama faansal guran iyo runta saara gibilada gabadh hawid ku dhalato goonyaha nugaal iyo gaaroodi caanaha gorof loogu shubay iyo geeyan reer tugdheeroo gobta reer hargeysa ah geyigeeda iyadoo geesi hayb yaqaaniyo geyaankeedu joogaan nin qurbaha ku gaamuray ma geeyee balkaadsada afartaagad kula noqod ismaaciil balgaadhsii duulkii gufaacadu yurub geysay waa hore afar kale gobaad iyo waa farriin u gaaree gobaadaan aqaanaay gobaadaan aqaanaay xasuusaan gaboobayn yartii ii garqaadee xiska iigu gunudaay codkaagiyo gaddaadii boqolbaa geeraar iyo gabay iigu keenoo garan maayo meel aad gacaloy ku sugantoo garan maayo guri iyo inaad weli golmoonto waa geedi nooshiye haddaan guulle ii qorin mar inaan ku guursado samir baan gashanayaa niyadiyo garaadkee gobannimo ku noolow
aad buu u mahadsan yahay yaxye yabaash gobaad iyo hal abuurada kale ee qurbaha ku nool ee uu taabtay yaxyana falcelintooda ayaynu eegi doonnaa hal abuuro kala duwan ayaa v o a la soo xidhiidha oo soo dira maansooyin ama gabayo ay tiriyeen ugu horreyn horta waad ku mahadsan tihiin farriimaha aad soo dirteen hase ahaatee waxaan aad ugu dhiiri gelin lahaa in ay isku taxallujiyaan in ay hubiyaan in maansada ay soo tirinayaan ama ay soo dirayaan ay waafaqsan tahay habdhicii la rabay ama aanay jabnayn sidoo kalena ay tahay jiifto la jaanqaadi karta godka maanso ee ay silsiladan ku socoto haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato fadlan farriimahaaga noogu soo hagaaji soomaali at v o a news dt com haddii ay ku dhaafeen qaybihii hore ee barnaamijka hibada iyo hal abuurkana waxaad ka heli kartaa bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somali dt com adigoo qaybta dhexe ee barnaamijyadana ka dooranaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka haatanna qaybtii labaad ee barnaamijkeenna haddaan u gudagalno dhallinyaradu waxay jecel yihiin in ay wax cusub la yimaadaan shaafici axmed xaaji oo ku nool magaalada gaalkacyo wuxuu sameeyey tooshash yaryar iyo weliba diyaarad yar waryaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waraysi la yeeshay marka koowaad haddaan ku horeeyo waxay ka kooban yihin horta qalabkani waa qalab waxaynu isticmaalno uun tusaale ahaan caagadahoo kale fiilooyinka inaga xumaadoo kale deynabooyinka yaryar oo kale sistamyada kombyutarka oo kale iyo beteriyaal laisu geeyey uun weeye kuwaas oo laisku xirxiray oo markaa samaynaya socod iyo dhawaaq iyo waxyaabaha aan uga baahanahay oo kasta intaasi waa xagga diyaaradaha aan jecelahay inaan kaga qayb qaato qaybtan kalena waa qaybtan tooshashka tooshashkan iyagu waxay ka samaysan yihiin waa saddex nooc nooca dhexe aad arkaysa waxa weeye macnaha qaybta dhexe uu ka samaysan yahay waa tuubooyinka madmadoow ee shubka la geliye ee fiilooyinka la dhex mareeya yaryar qaybtaa dambena waa furka caagadda aan biyaha ka cabinoo dambe qaybtan horena waxaa weeye qorigan aan daaha ku xidhanee marka guryaha daaha lagu xidho suu u qabto oo laysu gogeeyey laysku kooleeyey wuxuun ku shaqaynayaa bayteri caadiya waana tooshka aad arkaysa oo shaqaynaya qofku waxaa jira wax ilaahay haybaduu siiya ama uu iska jecel yahay marka anigu waxa igu dhaliyey markii ugu horreysay waan jeclaa inaan noqdo waxaa leeyahay baylood waddankeenu wadamada dowlad oo aad wasaarad dhihi karto inaan baylood noqdaan rabaayoo kale oo meelaad u shaqtegi karto saa daraaddeed waxaan nidisay inaan anigu samaysto mid mid aan kaxeeyo marka mid weyn saan u sameeyo waa inaan waddada maraa waayo waddada yarbaa waddada weyn kugu rida tan markaan raaco insha allah waxaan rajayn doonaa haddii lahayd haddaan systemkii iyo qaabkii iyo socodkeedii iyo duulimaadkeedii la keenay inaan haddii lahaydmo iyadoo weynna aan samayn karo haddaan markaan wax helo haddii lahaydmo diyaaradaha hadda waa saddex nooc wax meesha yaalla mid waxay u soconaysaa iyada oo dhulka joogto si caadi ku socota midna qaybo kalea ka hagaysay oo saxamo ah bal faahfaahin inaga kala sii
waad maasanta cabdiwaaxid saaxiib qaybtan caagaduhu iyagu waxaa weeye waxay ku shaqaynayaan waa caagad uun caagada salidu salidu ka dhammaato iyadu waa socod iyo qaylo iyo marwaxdeeda keliya way soconaysaa istaagi mayso ilaa la soo celiyo taas iyadu waa qaybta qaybtan kalena waxaa weeye iyadana isla cagad bay ka samaysan tahay laakiin ta kale waxay kaga duwan tahay waxaad ku maamulaysaa ramuud ramuudka lagu maamulayo waa laba nooc weeye kan waa ramuudka caadiga ahayoo in kor loo qaado in hoos loo celiyo in dhinac loo leexiyo baan ka maamulaya iyadoo halkaa iska taalla kan kalena waa qaybtii raadaalka iyo haddii iyadoo hawada marasa ay wax ka khaldamaan ama ramuudkii soo qaban waayo markii hore aan ugu talagalay in ay ku sii dayso waxa leeyaho baarshuudka usii dayso haddii ay wax ka khaldamaan markii dambe laakiin waan ka furay markii dee duulimaadkeedii dheeraan waaye waxaan sii baarshuud uma baahnid marka labada nooc bay u kala shaqeynayaan cabdiwaxid
marka la fiiriyo qalabkan wax badanaa isku keentay wakhti badanaa gelisay dareenkaaga ku aadan inaad sii horumarisid hababkan hadda habkan ka duwan ah ma jiraan ha cabdiwaxid waad mahadsan tahay wuu jiraa dareen ka weyn waayo hamigeyga ayaa ka weyn inaan kuwan intaan sameeyo aan dul fariisto maxay ahayday qofku markuu wax samaynayo waa inuu iska dilaa waxa leeyahay cudurdaardil waa inuu sameeyaa tusaale ahaan nin la dhihi jiray daaraq binu siyaad baa xilligii xilli hore isagoo dagaal ku jira baa markay baddi dhaafeen u dhexaysay morocco iyo australia baa waxay sameeyeen wuxuu arkay askartiisiioo laga badan yahay oo isle doomihii dib u eegasoo isle doomaha kusii carara markaas wuxuu sameeyey doomihiibuu gubay suuri ciidankiina waa kaa badbadiina wataa ciidanku waxay ku khasban yihiin inay markaa dagaalamaan oo dee ileen waxay ku carar ma haystaan waxaan uga jeedaa hamigeyga ayaa ka weynaa in maxay ahayday aan intan sidan u daayo cudurdaarkii macnaha ahaa inaanan wax samayn karinna marka ugu horreysay inaan dilayba ma jiraan dad kugu taageeray oo fakerkan aada is leedahay way kugu gacan siin karaan ka dhalinyaro ahaan iyo ka aqoonyahaan ahaan ee gobolka
waxaa jirtay markaan samaynayey dad badan baan la wadaagay fikirka saddex qof ardaydeed ka mida mooye kale oo dhan waxaan kala kulmay inay yidhaaheen wax macquula maaha wax la samayn kara maaha waayo anigu waxaan ku qanacsanahay qofkan nucleyarka samaynaya ama sbaceka raacaya cirka aadaya ama wax kasta samaynaya inuusan ku dhalan uurkooydii kaga soo bixin uu bartay uu juhdi geliyey uu u fakeray uu hurdo u diiday saa daraaddeed maxay ahayday anoo kaashanaya fikradda aan qabo iyo buug badanoo aan akhristayo qoraayaal aanan hadda sheegi karinoo ay ka mid yihiin bugle himilada hano oo kale iyo bugaag kale oo badan aan ka fahmay in qofku wax kasta uu samayn karo marka haddaan su-aashaadii usoo noqdo dadku badanaa way la yeelayaabayaan markaad tidhaahdo waxaan sameeyey diyaaradda remood ku shaqaynaysa tooshkan baan sameeyey waxyaabo kaloo hadda gacanta igu jiro processna waan wadaa way kula yaabayaan laakiin wax caadiyo qofkii da arka uun ee wuxuu kuranaya waa la samayn karaa laakiin intuusan arag wuxuu ku dhahaya lama samayn karo shaafici haddii la heli lahaa dalka ama ay ka jiri lahayd warshad ka shaqaysa wax soo saarka diyaaradaha mis leedahay wax badanaad uga faa'iidaysan lahayd ha aada iyo aad dalkayga aad baan u jeclahay inaan u horumariyo haddii ay jiri lahayd wasaarad ama qeyb duulimaadka qaabilsan inkastoo hadda ay jiraanoo laakiin aysan aada waddanka u wada joogin haddana waxaan filayaa inaan ka faa'iidaysan kari lahaa ama iyaga wax uga faa'iidayn lahaa waayo aqoontu waxay ku dhex jirtaa dadka tusaale ahaan cabdi waaxid soddonkii nina chineska way isu yimaadeen ama jabaniiska waxbay samaysteen laba soomaali adigu burwaakana isu keen ama laba masaariya oo maskaxdoodu macnaha labadaa keliya haddii isu yimaadaan waxay samayn karaan baa anfici lahaa adduunka qof kastana macnaha wuu samayn karaa wuxuu doonayo waana filaya inaan ka faa'iidaysan doono haddii xataa hadda la helo insha allah aad buu mahadsan yahay shaafici axmed xaaji oo u warramaya waryaha v o e gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq haddii aad hayso waxyaabo cusub oo aad soo bandhigtay fadlan la soo wadaag laanta afka soomaaliga ee v o a adiga oo noogu soo diraya fariimahaaga somali at v o a news dt com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka guud ahaanba dhegaystayalinta waxaan naga barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka tan iyo intaynu toddobaadka soo socda ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh